bilowgii cutubka shan iyo labaatanaad ibraahim wuxuu guursaday naag kale magaceeduna wuxuu ahaa khutuura oo waxay u dhashay simraan iyo yokshaan iyo medaan iyo midyaan iyo yishbaaq iyo shuu'ah yokshaanna wuxuu dhalay shebaa iyo dadaan wiilashii dadaanna waxay ahaayeen ashuurim iyo latushim iyo lo'amim wiilashii midyaanna waxay ahaayeen ceefah iyo ceefar iyo xanuuk iyo abidac iyo eldacah kuwaanu waxay wada ahaayeen carruurtii khatuura ibraahimna wax allaale wuxuu lahaa wuxuu siiyey isxaaq laakiinse naagihii addoommada ahaa oo ibraahim haystay wuxuu wiilashoodii siiyey hadiyado oo intuu isagu noolaa ayuu ka diray wiilkiisii isxaaq bari buuna u diray xagga dhulka bari sannadihii ibraahim noolaa oo cimrigiisu ahaa waa boqol iyo shan iyo toddobaatan sannadood ibraahim waa naf baxay cimri wanaagsan buuna ku dhintay isagoo duq ah oo sannado badan jiray oo wuxuu ku darmaday dadkiisii markaasay wiilashiisii isxaaq iyo ismaaciil ku aaseen godkii makfelah oo ku dhex yiil berrinkii cafroon inasohaar oo ahaa reer xeed oo ku hor yiil memre berrinkaas oo ahaa kii ibraahim ka iibsaday reer xeed halkaasaa lagu aasay ibraahim iyo naagtiisii saarahba ibraahim geeridiisii kadib ayaa ilaah barakeeyey wiilkiisii isxaaq isxaaqna wuxuu ag deganaa bi'ir lahayroy haddaba kuwani waa farcankii ismaaciil ina ibraahim kii hagaartii masriyadda ahayd oo saarah madiidinteedii ahayd ay u dhashay ibraahim kuwanuna waa magacyadii wiilashii ismaaciil magacyadoodii sidii farcankoodii ahaa codadkii ismaaciil wuxuu ahaa nebayood waxaana ku xigay khadaar iyo adbe'el iyo mibsam iyo mishmaac iyo duuma iyo masa hadar iyo tema iyo yotuur iyo nafish iyo kadama kuwani waa wiilashii ismaaciil kuwanuna waa magacyadoodii sidii ay tuulooyinkoodii iyo xeryahoodii ahaayeen waxayna lahaayeen laba iyo toban amiir sidii ay qolooyinkoodii ahaayeen sannadihii ismaaciil noolaa waa boqol iyo toddoba iyo soddon sannadood wuuna naf baxay oo dhintay wuxuuna ku darmaday dadkiisii waxayna degganaayeen tan iyo xawiilaah iyo shuur tan ku hor taal masar haddaad u kacdo xagga ashuur walaalihiis oo dhan hortooda ayuu degay kuwanuna waa farcankii isxaaq ina ibraahim ibraahim isxaaq buu dhalay isxaaqna afartan sannadood buu jiray markuu guursaday rabeqa ina batu'eel kii dalkiisu ahaa suuriya ee ree fadan araam iyadoo ahayd laabaan kii dalkiisu suuriya ahaa walaashiis isxaaqna naagtiisu rabbiga u baryay maxaa yeelay madhalays bay ahayd rabbiguna waa ka aqbalay markaasay naagtiisii rabeqa uuraysatay carruurtiina uurkeeday isku riixriixeen markaasay tidhi hadday saas tahay maxaan sidan u ahay kolkaasay u tagtay inay rabbiga wax weyddiiso rabbiguna wuxuu ku yidhi iyada laba quruumood baa maxalkaaga ku jirta oo laba dad oo kala duwan ayaa uurkaaga ka soo bixi doona oo labada dad midkood baa ka xoog badnaan doona dadka kale kan weynuna wuxuu u adeegi doonaa ka ka yar oo markii wakhtigii ay umuri lahayd dhammaaday bal eeg waxaa maxalkeedii ku jiray mataano oo kii hore wuu soo baxay isagoo cas korkiisa oo dhammuna wuxuu u ekaa dhar dhogor laga sameeyey magaciisuna waxay u baxsheen aasaw dabadeedna waxaa soo baxay walaalkiis gacantiisuna waxay ku dheganayd carabta caasaw magaciisiina waxaa loo bixiyey yacquub isxaaqna lixdan sannadood buu jiray markay iyaga dhashay wiilashiina way koreen oo caasaw wuxuu ahaa nin ugaadhsiga aad u yaqaana wuxuuna ahaa nin duurgal ah yacquubna wuxuu ahaa nin aamusan oo teendhooyin degi jiray isxaaqna wuu jeclaa caasaw maxaa yeelay wuxuu cuni jiray hilibkiisii ugaadha rabaqahna waxay jecleed yacquub yacquub wuxuu karsaday fuud markaasaa waxaa duurka ka yimid caasow wuuna daalanaa markaasaa caasow wuxuu yacquub ku yidhi waan ku baryayaaye isii aan cune fuudkaas cas waayo waan daalanahay sidaas daraaddeed magaciisii waxaa loo bixiyey edom yacquubna wuxuu yidhi maanta iga iibi cunadnimadaada markaasaa ceesaw yidhi bal eeg geeri baan ku dhowahay haddaba cunadnimadu maxay ii taraysaa markaasaa yacquub ku yidhi maanta ii dhaaro kolkaasuu u dhaartay cunadnimadiisiina wuxuu ka iibiyey yacquub yacquubna wuxuu ceesaw siiyey kibis iyo fuud digir lagu sameeyey wuuna cunay oo cabbay markaasuu intuu kacay iska tegey sidaasuu ceesaw u quudhsaday cunadnimadiisii